madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shir jaraa'id ku qabta xarunta madaxtooyada ayaa hoosta ka xariiqay in fadhiga baarlamaanka uu dhici doono maalinta khamiisay taariikhdu tahay shan iyo tobanka disembar wuxuuna ugu yeeray maamulka baarlamaanka suuragelinta fadhigaasi maamulka baarlamaanka agaasimaha guud iyo tiimkiisa waxaan leenahay adinkuna dadejiya howlahaas doorka idinkaga filan markay guddiyada doorashada kasoo dhammaato meeshay imaanayso waa meeshaas iyaguna inay dadejiyaan oo doorkoodii oo ay baarlamaankii u diyaariyaan xildhibaanadii lasoo doortay cusbaa ay u diyaariyaan wixii ka dhiman waajibaadkoodii ama howlahoodii in si deg dega loo gudagalo oo ay dhaartii ugu horreyso kabacdina baarlamaankii soomaaliyeed kulankiisa ugu horreeyo baarlamaannimo inuu diyaargarowgaas bisha shan iyo tobankeeda ah ayadana xowli dheeriya in la geliyo aada iyo aad ayaa muxuu arrintaasi meel fiican u socotaa way bilaabatay way socotaa maantadan berrina way soconaysaa shan iyo tobanka bishana waan rajaynaynaa baarlamaanka qeybaha ugu horeeyaba inay dhaqan galaan oo ay maxaa urahay hawshii ay rasmiga ahayd oo baarlamaanka ku fariisan lahaayeen in maalintaasi ayadana ay dhacdo waan rajaynaynaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa soo hadal qaada kuraasa weli khilaafkuu ka taagan yahay ee gacanta ay ku hayaan guddiga xalinta khilaafaadka heer federaal isagoo mar kale ku celiyey in madax banaanida guddigaasi ay tahay mid lama taabtaan ah loona baahan yahay in go-aana ay ka gaaraan kuraasa weli aan dhinac u dhicin nidaamkii doorashada loo dejiyey in la raaco wax kasta oo nidaamkaas ku yimidayna way soconayaan wax kasta oo nidaamkii doorashada barbar marayna waa dib baa loo eegaya waana lagu noqonayaa wixii khalada oo jirahay haddiiba ay kasoo baxaan laakiin halka albaab ama halka cod oo waxaas ay kasoo bixi karaan waa guddiga xalinta khilaafaadka oo loo igmaday in ay wixii khilaafaada inta dhegaystaan wixii muxuu ahay khilaafaadkoodu ay sax yihiin oo culays una ka jirin oo aan lagu khaldamin ay yidhahdaan waxaani waa sax wixii dhibaata ay ka jirtana inaan waxaan dhibaatadaana ka dhacday sidaanaana muxuu xalkoodu yahay inay go-aankaas soo gaaraan waana go-aankii aan u igmanay waanan waanan taageeri doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ammaana hanaanka doorashooyinka ay kaasoo qabsoomeen xarumaha maamulada isagoo xuseyn afartan iyo toddoba sano kadib soomaalidu ay maanta wuxuu ugu yaro doorasho u qabsoontay dalka soomaaliya afartan iyo toddoba sano kadib inay doorasho ka dhacdo doorashadaas colaad aanay dhalin la isku dilin la isku diririn dad badana cabsi iyo walwalay ka qabeen doorashada armaa la isku dilaa ama colaad cusube ka dhalataa ama muxuu kale ciriiri cusub uu ka yimaadaa alxamdulilah ilaahay mahaddi waaye in aanay waxaasoo dhan aanay ka dhicin doorashadii soo gabagabowday si nabada kusoo gabagabowday waxa ugu yar ee muxuu ahay ciladaha ee la sheegi karaa ay ka jiraan ayadaana muxuu ahay la hagaaji doono saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal xildhibaan oo labada aqal oo laisku daray ah oo baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaan rajaynaynaa dhowaan inay howlgalaan xasan sheekh maxamuud ayaa qaybihii ugu dambeeyey shirkiisa jaraa'id kusoo hadal qaaday arrimaha abaaree xilligani ka jira qaar badan oo ka mid a gobolada soomaaliya wuxuuna ugu yeeray dadku inay caawiyaan walaalahooda xilliga dhibaataysan dalka soomaaliya abaare ayaa ka jira gugii dayrtii oo hadda xilligeedii sii gabagaboobay meelo badanna waabay ka baaqato kamaba ayan di-in meelo badanna roobabku aada iyo aad ayay ugu yaraayeen sidaas daraaddeed abaaro aada iyo culus ayaa dalka ka jira waxay usii kala culus yihiin gobollada jamhuuriyadda sida ay waqooyi usii kala xigaan gobollada waqooyi muxuu ahay somalilan iyo gobollada waqooyi bari ee puntland ayaa ugu sii ugu sii daran si gaar ah waxaa loo wada tilmaamay gobollada sool iyo sanaag inay aada iyo aad culaysku ugu badan yahay xoolihii in badan oo ka mid a dadka ay dhaafeen dadkiina haatan ay cidhiri noloshooda ku jirto dhimasho abaaraha la xiriirta itamada labadaas gobol aada iyo aad ayaa muxuu ahaay ula xanuunsanaynaa dhibaatada ka jirta sidoo kale markii lasoo dhaqaaqo intoo kale meel xoolihiiba ay dhammaadeen oo sida labada gobol aan ka sheegan dadkii ay dhimasho haydo iyo meel maxaan ku irahdaay xoolihii ay dhammaadeen dadkiina ay ku xigaan oo hadda weli laakiin dadkii cindaan iyo meel hadda xoolihii weli aanay dhammaan laakiin ifafaalihii biyo la-aantii iyo cidhirigii iyo baad la-aantii wixii ay ka muuqato ayagana muxuu culays badan uu ka jiro dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay ha u gargaareeno walaalahoodaas gobollada dhaxaa kusoo xiro gobollada galmudug ee maxaan ku irahdaa galgaduud iyo mudug waa ku jiraan hiiraan waa kasii roon tahay gobollada koonfurta sida gobolka gado oo kale si gaara ayaa iyaduna culays aada iyo aada u badan oo iyaduna abaaraha ah ayaa ka jira jubbooyinka ayaa qaybo ka mid a ayaa ayaguna aada iyo aada abaartu ay u haydaa dhammaan dalkoo dhan abaartu waa wada gaartay laakiin waa loosii kala daran yahay aada iyo aad ay loogsii kula culays badan yahay una sii kula culays badan tahay dadka soomaaliyeed marka waxaan leeyahay meel kasta oy joogaan walaalahooda soomaalida inay usoo gurmadaan la iskaashado dadkaas walaalaheenna ee xoolihii ay dhaafeen ama ay dhaafayaan in la badbaadiyo naftooda cabdulqaadir okay v o a muqdisho